Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Biixi Imaan Ciigi oo ka hadlayay heerka qiimaynta kororka dhaqaalaha Soomaaliya uu sameeyay labadii sano ee la soo dhaafay ayaa sheegay in dhaqaalihii la filayay uu sare kaga kacay. Wasiirka ayaa sheegay in sanadkii laba kun saddex iyo labaatan laba kun afar iyo labaatan uu qiimaha ama kororka dhaqaalaha ee Soomaaliya halkii la filayay uu sare kaga kacay isagoo sidoo kale xusay in sanadkan laba kun shan iyo labaatan iyo haatan lagu guda jiro iyo kan xiga ee laba kun lix iyo labaatan filashada ay qabaan ay filanayaan in dhaqaalaha heerka uu gaarayo uu sare u kaco mar kale sanadkii labada kun iyo saddex labaatanka iyo afar labaatankaba oo dariska la sameeyey iyo qiimeynta la sameeyey waxay tilmaamaysaa inuu koboc dhaqaale u jiro oo labadii kun iyo saddex iyo labaatankii dhaqaalaheenu boqolkiiba afar ayuu kordhay oo dariskii ka hor la sameynayay ka sarreeya sanadku markuu bilowga ahaa waxaa la odorasayay in laba dhibic sideed uu kordhi doono sanadkaas laakiin sanadkii markuu dhammaaday qiimeyn rasmiya la sameeyey waxaa la ogaaday inuu ka badnaa kobaca uu sameeyey kii la filayay sanadka labada kun iyo afar labaatankana intaa ilag ba la filayaa inuu koro waxyaalaha keenay kobacaasna waxaa runtii loo aaneeyey inay ahaayeen dhoofka xoolaha oo sanadka runtii xoog kor ugu kacay oo dalka suudaan oo kale oo xoolaha suuqa sacuudiga inagula tartami jiray oo dhibaatooyin soo gaadheen ayaa wuxuu keenay in soomaalida xoolo badan laga dhoofiyo khaliijka weliba gaar ahaan sacuudiga ay ay tagaan taasina runtii lacag adag dalka dib u soo gelisay waxaa iyadana loo sidoo kale muhiima in la tilmaamo qodobada loo cuskaday ka mid a in wax soo saarka beeraha iyo roobabkii oo maadaama abaare laga soo doogay sanadkii labada kun iyo labaatankii iyo isaguna uu fiicnaa roobabku ay wanaagsanaayeen dabadeedna wax soo saarka beerahuna uu kor u kacay lacagaha inaga soo gala dibadda inta badan xawilaadaha lagu soo diray dadka soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ay soo diraan iyaguna koboc fiican sameynaya qodobadaasa waxay keeneen in koboca guuda dhaqaaluhu uu kor u kaco udaraskaasna na waxaan filaynaa sidiisi leeg inuu inuu inuu socdo haddii alla yidhaahdo hadalka wasiirka maaliyadda soomaaliya ah in dhaqaalaha dowladda oo koray labadii sano ee lasoo dhaafay ayaa imaanaya xilli ay dowladdu dhowaan sheegtay inuu soo wajahay walaac dhinaca dhaqaalaha kadib markii ay qaar ka mid a waddamada caalamka goosteen taageeradii ay dowladda soomaaliya siin jireen sida waddanka maraykanka